Cudurka duumada waa xanuun aad ka qaadi karto qaniinyada kaneecada waxayna ku badan tahay dalalka Afrika oo ay Soomaali ka mid tahay. Calaamadaha lagu garto duumada ayaa waxaa ka mid ah madax xanuun fara badan, qofka xanuunka haya oo dhaxmooda iyo labalabo badan. Haddaba, dhakhaatiirta magaalada Kismaayo ayaa ka digaya cudurkan iyaga oo sheega waxyaabaha keeni kara cudurka duumada.
malaariyadu waa cudur eh, ka mid a cudurrada loo yaqaano dulku nooleyaasha ama parasite-ka cudurkani een, waxaa lagu kala qaadaa inay kaneecada qaybta dhadig ama nooca dhadig ay qaniinto qof cudurkii qaba kadibna as- dhiiggii ay kasoo nuugtay ama kasoo muusatay ayay qof kale maaragtay qaniinaysaa kadib ayay kusii daynaysaa dhiigga kadib ayuu qofkii saa cudur ku qaadaya marka cudurka waxaa keenta kaneecada loo yaqaano anovelis eh, qaybta dhadig ah cudurkani een, waa cudur een, halistiisu aad u badan tahay kuna badan africa waa cudur dad badan eh, maaragtay ay u le-deen dad badanna dhibaato soo gaadhsiiyey Een, labada kun iyo labaatanka haddii aan fiirino eh, labada kun labaatan iyo labadii eh, tirakoobkii ugu dambeeyey ee hay-adda caafimaadka adduunka ay soo saartay laba boqol afartan iyo sagaal milyan oo qof ayaa cudurkaasi uu ku dhacay lix boqol iyo siddeed kun oo qofna way u dhinteen siddeed iyo eh, siddeetan iyo shan waddan ayayna arrintaa ay ka dhacday labada kun labaatan iyo saddexda waxay ku dhacay cudurkan uu malaariyada duumada ku dhacday laba boqol afartan toddoba milyan waxaa u dhimatay lix boqol sagaal iyo toban qof dadkaas aan ka soo sheekaynay boqolkiiba sagaashan iyo afar dadkaasi ay malaariyada ama duumada ku dhacayso waxay ku nool yihiin africa cudurkan asaga ah wax calaamado oo lagu garta ma leeyahay dabcan cudurkan wuxuu leeyahay qandho qandho wadata dhaxan ama gergariir wuxuu leeyahay hunqaaco ama mataq lalabo wuxuu leeyahay kurjajab mararka qaarkood wuxuu yeeshaa beer barar iyo maaragtay inay beerku uu ku bararo Een, haddii qof dumara ku dhaco waxay u badan tahay ama mararka qaarkood dhacda inuu ilmaha ka soo rido ayada lafteedu ka- malaariyadu way sii kala duwan tahay laakiin waxa ugu muhiimsan aan ku naqaana waxaa ka mid ah qandhada madax xanuunka qandhada gergariirka wadata jirkao dhan oo ku wada xanuuna inahaas ayaa ugu muhiimsan yaa halis ugu jira cudurkan dabcan halis waxaa ugu jira ah, carruurta yararta ee shanta sano ka yar hooyada uurka leh dadka difaacooda u hooseeya ayaa khatar ugu jira seen ku ogaan karaa oo qofku uu ku ogaan karaa maxaase looga baahan yahay qofka malaariyada iskaga shakisan wuxuu ku ogaan karaa inuu tago goob caafimaad iskana baadho dhiigga laga qaado dhiiggaas ayaana lagu soo sheegi Een, haddii cudurka lagu arko qofka waxa uu leeyahay dawooyin la qaato oo loogu talagalay een, cudurka duumada ama malaariyada see looga hortegi karaa oo ah qodobada inoogu muhiimsan waxaa looga hortegi karaa in dadku ay wacyigelinta ay qaataan mara kaneeca ay xidhaan mara kaneecadu aad bay muhiim u tahay Een, iska ilaaliyaan een, meelaha ay biyuhu ay fadhiyaan oo kale inay biyaha maaragtay fadhiyo oo kale ay cabaan haddii ayna iska hagaajinin waxay kaloo u baahan yihiin in ay goobo caafimaad ay ku xidhnaadaan marka ka hortagga ugu muhiimsan waxaa weeye mara kaneecada in la isticmaalo Cudurka duumada ayaa ah mid laga qaado ilmaayada waxayna ku badan tahay dadka Soomaaliyeed taasi oo ay dhakhaatiirta ka digeen in ay ka digtoonaadaan.